guryaha loo dhisay ee dadkani waa dadkii la guuriyey qaybtii labaad oo loo yaqaano barwaaqatow oo dhulkaasina ay dowladda bixisay shan boqol afartan iyo shan gurya loo dhisay laba kun labaiyo labaatankii ilaa iyo laba kun afar iyo labaatankii waxaa marka hadda qeyb ka ahaa saddex boqol toban iyo afar oo dhammaystir tiradaasi ku ahayd saddexda boqol afar iyo tobankaa la siiyey kuwaasoo oo ay iyaga ay isticmaalayaan oo guryihii ay u isticmaalayaan ay ku nool yihiin waxaa sii wehliyo intaasi waxaa sii socd sii daba socday sida solar lightska oo gacan ka geysanayo dhinaca amniga iyo waxyaabaha kaloo aasaasiga ah waxaana dhistay hay-adda loo yaqaano maxalliga ee aford waxaana gacan ka geystay hay-adda qaramada midoobe marka lasoo gaabiyo u n h c r loo yaqaano waxaana iska kaashanayay waaxda dhulka ee dowladda hoose ee baydhaba oo dhulbixintii iyo soo fududeeyey waraaqihii loo yaqaanay saburlooga ahaa taasoo ay gacanna ka geysadeen hay-ada oo ayagana caalami ah laakiinse guddiga mar waliba wuxuu isha ku hayay qayladhaanna u samaynaya dadkaas inay helaan hooy oo ayaga macnaha ay ku sii noolaadaan waa gartay marka guddoomiye guryaha la dhisay barakacyaasha ma ku filan yihiin hadda way socotaa grafically marka la fiiriyo waa ma dhihi karo boqolkiiba boqol laakiin garaafkoodii meeshii hore uu ahaa wuu ka sarreeyaa wuu socdaa maadaama targetka uu yahay qof walbo oo ku nool meesha ama deegaanada dadkan oo macnaha dhibaataysan oo duruufta ay hayso ayaa loo samaynayaa ma ahan shuruudaa ka horaysa oo ah inuu communitiga meesha degan ay muujiyaan lahaanshaa hay-addii waa ku geysigelin karnaa wayna ku dhiiranaysaa waa gartay marka guddoomiye dadka barakacyaasha marka aad la sheekaysateen ma waxay doorbidayaan in deegaanadooda lagu celiyo mise waxay doorbidayaan in guryo looga dhiso magaalada baydhabo oo ay deegaan naqdaan
taasi haddaan jawaab waafi aan kaa siiyo waxaa jirta mashaakilka ugu weyn waxaa asaasi u ah amni ninkan wuxuu ka yimid baadiye meeshii awal uu ka yimid haddii ay lahaan lahayday si amniga in lagu tago way sahlanaan lahayd in lagu celiyo asagana way u sahlanaan lahayd annagana way noo sahlanaan lahayd meeshiisan wax lagu siin lahaa laakiin meeshii ma tegi karo amni dartiisa oo ah deegaanadii asaga uu ka soo hayaamay waxaa gacanta ku haya waad og tihiin inaanan amnina jirin oo ay amni darro darteeda ay oga soo qaxayaan iyo dhibaatooyinka oo dabiicigaho abaaraha marka ilaa iyo oo deegaanadaasi ay ka nabdoonaadaan ma ku dhiiran karaan inay dib ugu naqdaan su-aalaha su-aanala weydiyaa dib maa u celinaysaan obstakleka yaalla nin walbana wuu og yahay qof walbana wuu ogyahay annagana waan ognahay kan soo qaxayna wuu og yahay marka waxaan sugaynaa ilaa iyo xaaladda iyo xasradahaasi ay ka degayaan kadib waxaa sahlanaan doonta qof walba in meesha lagu celiyo isagoo nabdoon laguna caawiyo meeshiisa isagoo joogo meeshasuuna oga bixi karaa barac barakacii uu soo barakacay laakiin magaalada waxaan ugu samaynaynaa maadaama uu yimid gurmad ah isagana lagu badbaadinayo maadaama qof muwaadin uu yahay oo dhibaato ay ku haabsatay waxaana u samaynaa qayladhaan iyo wax badan oo dadaal ah iyo waxa mas-uuliyadda naga saaran xaggooda oo ah frontlineka oo dadkaasi ka soo hayaamay meelahaasi fog oona yimid meelaha dowladdu gacanta ku hayso si gacan weyn loo siyo loo caawiyo laakiin su-aalahaas waana la weydiiyaayo maxaa meeshooda loogu celin waayey kan dhahayana wuu og yahay inaan lagu celin karin kan ka soo tagayna wuu ogyahay annagana waan ognahay laguma celin karo ilaa iyo hadda annagana kuma hayno meesha isagaa dhibaata ay keentay dhibaatadii aa loogu gurmana